saameyn balaaran oo waxa weeye ayay ku yeelan kartaa oo waxa weeye xagga shidaalka xagga dhaqaalaha xagga amniga bariga dhexe oo maalmahan aada daciif u ahaa waayo dagaal muddo bilowin ah ayaa ka dhex socday xamaas israa'iil marka shidaalkii oo lagu sii daray dabkii lagu sii daray shidaal xaaladiina ay kasii dartay ayay u muuqanaysaa marka in weliba weji kala yeeshaan waa suuragal haddii israa'iil ay jawaab deg dega bixiso wadamada carabta oo kale maadaama ay deris la yihiin iiraan iyo israa'iil labadaba sidee iyagana u taabanaysaa
waxay taabanaysaa dhinaca masar hadda waa diyaar garowday ciidankii jordanna hawaday xiratay dhinacan jubnaanna xisbullahi dagaalka wuu ku jiraa marka qadiyadda carbeed waxay ku dhex lunsan tahay dagaalkan iiraan iyo israa'iil tijaah siyaasad oo toosanna ma lahan hadda xambaareyn bay u badan tahay imaaraadka iyo sacuudiga waxay soo saareen warar u badan xambaareyn marka iiraanna waxay tiri iyadoo markaa dal carbeed kolley ku dhaga hadlaysa dalkaas carabta ay soo maraan diyaalada israa'iil waxaana weerari doona dalalka carabta marka xaaladda marka waxaad moodaa in iiraan iyo carabta xataa markaas isfara saari doonaan
maraykanku waxa uu ka digaya in dagaalka uu ku faafo bariga dhexe wayna hadda muuqataa in iiraan ay weerarkii looga digaya ay qaada israa'iilna sidoo kale ay dhici karto inay jawaab ka bixiso muxuu noqon karaa marka dagaalkaasi haddiiba dagaalka uu sii fido
saakito warkii oo biden waxaa ku jirtay in dagaalkan jawaab celinta hadda ay bixinayso israa'iil in dagaal ballaaran oo lagu qaado iiraan inuusan maraykanka uusan sidaas si deg deg ah uusan jawaab bixin doonin laga yaabo inuu diyaaradaha dronska ama hub kale iyo maraakiib usoo dhaweysta dhacdana waaba dhacday maalmahan dambe kadib markay soo baxday hanjabaada iiraan maraykanku garab istaag muuqda ay u muujiyey israa'iil laakiin dagaalku haddii sii ballaarto iiraan dagaal lagu qaado israa'iil qaado maraykanku ma raaci doona su-aasha taagan marka xaaladaasna ayadana qiimin u baahan taha
dadka reer falastiin gaar ahaana hadda weeraradii qazo kasii socday rafaxoo laga cabsanayey in maaragtay iyana dagaal ay israa'iil ku qaadaan sidee mindhihii caalamka ee ku jeeda dhibaatada haysata falastiiniyiinta ay arrintani hadda ay u saameyneysaa falastiiniyiinta gaar ahaan xamaas iyo dadkan ku nool danda galbeed dabaaldeg bay ku jiraan oo waxay leeyihiin dalalkii carabta muslimiinta ahayn sunniga ah ayaana gacan bidixiyey ilaahay wuxuu noo soo bixiyey iiraan marka dabaaldeg iyo xaflad bay ku jiraan oo waxay leeyihiin israa'iil hadda la siinaya cashirkeedii ayamudneed marka noocaas waxaad moodaa dagaalkii xamaas in indhaha laga leexinayo hadda iiraan iyo israa'iil ay saaran tahay xishada caalamka dooda falanqeynta caalamka marka ma soo afjaraysaa dagaalkii kazo lagu haya maya maya waa waxay usoo uga baxsan doontaa dagaal markaa natiijo badan yeesha oo bariga dhexe kasii holaca
xisbullah iyo xuutiyiinta oo labaduba ay iiraan taageerto maxaa doora oo iyaguna lagaay dhici kartaa inay ku yeeshaan haddii qallaasihu uu sii fido
xisbullahi dagaalka way toos ugu jirtay maalmaha dambe haddana waxay talagelaysaa inay dhinacan xadka ala leeyihiin israa'iil ay weerar joogta ku qaadaan xuutiga maalmihii dambe waxaa aada u karbaashay maraykanka haddii soo noolaadaana awoodoodu ay soo laba kaclaysana inay albaabka manjab iyo badda cas xiraan marka ay bilaabaan ogaarsigii maraakiibtii halkaa maraysa marka iyadona iyaguna doorkooduna door sahlanna oo khatar badaya